mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka i o m waxay galka baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyey dalka libiya boqol iyo soddon iyo laba qof oo soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay kasii haajiraan oo ay yurub galaan dadka la soo celiyo ayaa hay-adda i o m ay siisaa tashiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah khadar xasan ibraahim oo bishii may ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyay dalka libiya haatana dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqoolin libiya waxay ka qabatay markay soo celisay ee wadankii keentay shaqaabuur bay samaysay lacag ayay siiyeen si aan maxaayeede shaqaabuur ugu samaysto marka lacagtiina akoon iyagu ay sameeyeen bay igu soo shubay halkeed joogtaa marka hadda ood ka shaqaysaa
walaal waxaan joogaa tagwo jaale badda ka daqalna basdoo loo yaqaano waa garta marka halkaas ma meeshii horeed ka tegtay baa markaad libiya tegaysa haa waalkay hooyadii aabahayba joogaan oo bartaan ka tegay weyaan markii hore aan tegay ma halkaasaad ku dhalatay haa halkaasaan ku dhashay haa isla bartii baan kusoo noqday anigoo nooloo caafimaad qaba khadar xasan ibraahim waxa uu iiga sheekeeyey sida ay magafayaashu ku khayaamaan dhallinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhallinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan walaa libiya waxaan tegey labada kun koo iyo labaatanka bishii labaad shan iyo tobankeedii axaan ka baxay shan iyo toban cisho safar baan kusii jirnay aduu bishii saddexaad oo gowa ayaan xeradii magafaha galnay halkee ku taallaa xerada magafo magaalo laydhaa waxayna geeyeen ashaweeri iyadna libiyan ku dhex taalo waa meesha xaruntooda ugu weyn ay ku taalo weeyaan ninkan magafeena waa halkan lacagta ku dhamaystira koyo tobankiino koyo tobanka kiino doorar baal ku dhamaystira weeyaan waa meel aad ay uga taxadireen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaan ay ku taalo ma lama degaanka ku taala mise dhinaca xeebta haa waa magaalo yar haa magaalo yaro iyaguna iska leeyihiin weeyaan xeeta haddaad xeradooda ka baxsato isla markaaba waa waa lagugu soo celinaya xataa shacabka u shaqeey dhowr qofa naga baxsado dhowrkii qofna waa la soo celiyey deetana mayna dilin waxay nagu yidhahdeen tusaale nooma dhigeen qofkii dambe baxsado sooma ogaden in in somaal kasta inna loo soo celiyo dadka o dhex xitaa ciidanka haddaa u tagtana annaga naga soo keniibsanayaan bay nagu yidhahdeen waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray koob iyo tobanka kun ee dollar koob iyo tobanka kun ee dollar wallaahi hooyo iyo aabbo oo nool ayaa maxaa heday idoorsii tegey siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familigaan nahay mid u hortegayeen ayay iisoo dhamaystireen lacagti oo ay lahaayeen inanka iyo magafayga jirada ahayd kolba qayb lasoo diray lacagta maxaa lagu qabanayay waa tan madax barshada annaga inoo haystaan weya ay leeyihiin annaga ay soo wadnay yurubna wayna geeneen marka soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen bay intaa hore ilaa markaad soomaaliya ka imanayso ee etoobiya dhex marayso ee sudan dhex marayso wax lacago lagu weydiinaya ma jirto markaad libiya soo gaadho ma lagugu sadalaacaya wixii kharash amba gaadhi fuul amba cunto cun amba dhar iibso haliyo waxay kugu baxoo dham hal mar hal mar unbaa lagugu soo dalacaya kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha khadar xasan ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii labada kun iyo labiyo labaatanka uu u boqoolo xeebaha liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonayay inuu ku gaaro yurub marka doontii ugu horreysay goor maad raacday tilberi lagama raaco doonyaha waa tilooyin yaroo tilberi xagga galbeedka ka xigay xagga jumuusa u dhow magaalo yaro saawiya la dhaayaan magaalo yaro saawiya la dhaayaan tiyada deetana aan maxaaheday galay markaa meesha adduunyaha nooca bacda loo yaqaana laga diraa magaranaysaa in la qaska lagu riso tiyadaan maxaaheday dalkiibaan lacag sii diray kun iyo shan boqol oo doolar deetana idir baan kuri waa sax adduunyahaas iska raacaya ninkii meesha haystay libiyan baa iska lahaa ayaguura deetana safarkaan ka diyaarinaya ay sugi wuriso lacagii midaan dir lahaa deetana halkii markaan bel joognay safarkaygian sugan onbu meesha maxaaheday dagaal ka dhaco markaa qabiilii waxisku haysaseen baa meesha isku laayay saawiyad magaaladii aan joogno deetana meesha dagaal culus baa ka dhaco waliyaa xabadaha iyo kantaalaha isku adeegsanayo una seexan weynaa meesha agteeda lagu dagaalamayay moogta deetana ninkii libiyaanka meesha iska lahaan baa maalin intuu soo hadlay kuwa meesha uga shaqeynaya soo hadlay inbuu maxaaheday dadka meesha jooga waxaa ku jiraan waad arkaysaa meesha habeen habeen iyo maalinba axbadaha iyo kantaalaha idaga dul dhacaya wixii soo gaadhaan mas-uuliyadamihii wixii soomaalida meesha joogana tiribeli ha tagaan wixii kale ajaaniba afrikaanta ka yimid galbeedka afrika sida geni sow iyo gaana iyo maaliya waxaana magaaladii ay joogaan dadka way joogaane saawiye askargalaanyo marka wixii taxi ay u baahdaan nin kastaba meeshu doonayaana geynaya wax taxi oo lacag laga qaadaya ma jiro anaa annaga lacagtaydi sidii noogu soo wareejiya saddex kuna doorar bayan laba qof baan hayno koomaan ku shugna anagu tiribeli baan iskaga noqon waa garta xeeladii ninkaana kumanaa soo noqona meel kale aan iska tegin adu markaan bil haddana tiribeli joogni baan ka tegno meel kaloo karaabiri la dhaabantay dhashayba anagu doonti ka fuulnay markii dambe oo ana lasoo qaatay doon doon baad fuushayba ha doon baan fuulay ha habeenkeed fuusheen taariikhda ma xasuutaa wallahi taariikhda ma xasuustay laakiin Bisheed laba ahayd.
kun iyo laba iyo labaatankeed waktigii waxay ahayd waaheen waktigu gubanaya ma xasuusta waaheen hargeys haa soo dhow waaheen waktigu gubanaya waktiyadaas daba habeen baan ka dambeynay imise qof aad ku raacdeen doonta dhowr iyo sagaashan qof baan ahayn oo kala duduwan oo masaari iyo eritriyaan iyo suudaan iyo haye maxaa dhacay marka isna markaa kiina laga diray aduu saddexdii habeenimo meesha aan ku habsaanay doonta laga diray markaa kuwana isaga aan cusbaan diray magaranaysa guyahana waxaa loogu talagalay steeda lamid ah labadii marka habeenimo in la galo magaranaysa haye marka baddana habeen mooyaane maalin lama galo maalinkii ciidamo ilaaliyo oo ilaa maraakiib badan ba ku jirto ciidamada libiya leeyihiin oo xeebahaas awteedsan moogta maalin haddii lagu geliyay isla markaaba oo lagu soo qabanaya magaranaysa maxaa dhacay marka laakiin laakiin habeenkii wa habeenkii ma ma shaqeeyaan way soo rawaxaan ma garanaysa dadkan hab- markaa taariibashana habeenkii way la geliya marka intaa habeennimadaas ay uga faa'iidaystaan oy u fogaadaan waa gartay marka waad gasheen habeenkii waan galnay habeenkii kadib aan soconi soconi soconno adoo ilaa barqadii waan soconno meelaha aduu lay tobankii mara ku dhowda ayaa maxay ahayd meeshana diyaaradana way leeyihin oo ay badda ku ilaaliyaan moogta oo qof badda saa loo dulmariya ma garanaysa saan iskaga soconno mid diyaarad na dulmarto sawir meel naga qaad tan markaa ciidamada ligiya u shaqaynayso isla markiiba sawirkee naga qaaday bartaan marinanbi locationka iyagii markabkan lagu dhowaan ba u dirtay isana markabka markay u dirtay markabkuna dayo doontuna isku socod maaha doontu waa wax yaroo noqon oo laba yaroo motooro midna lixdan yahay ama midna afartan yahay baa lagu saaraya oon meel gaari markabkuna wax biyaa loogu talagalay oo halkii saaco intaasoo kilomitr ama intaasoo mayl bu jaray isana maxay hayday isla markiiba waxaan ragno marka ciidamada libiya leeyihiin oo xaggii aniga aan u soconay baa nagu wariyey oo xaggii aan u socon marka deetana unagu soo garab qabno dee kama dad ka baxso isticaanada kama dheereynas waa gartay ay adlac bara ay adlac adlac adlac kura soo kulli aan soo degan bu nagu arka safiina markabka soo fuula waa gartay deetana sidii aan markabkii doontii dadka ka soo degnay markabkii ay wateen bayna soo saareen xagguidgeey markaa markuu kusoo qabsan ciidamada yimid dee ciidan waa ciidan iyo meel kale ku geyn maayaan si kusoo wadaan jeel may ku keeneen kadamba kadamba lagaasoo dejinaya ciidana waxaa kugu sii sugaya waa boolis iyo ambalaas ay wataan oo caafimaadka iyo wax kale ma joogaan iyo yuanka waa gartay oo iyagana loo geysiinayo dadka in halkaas in dowladdu ay hayso waraysiga uu galka baarista siiyey waxa uu kaga garaabay inuusan sahlanayn safarka yurub kadibna waxa uu bishii juulaay labada kun iyo labaiyo labaatankii isku diiwaan geliyey in dalka dib loogu soo celiyo isla markiiba waan isdiiwaangeliyo safaaradan tegey safaaradda waxaad ku tiri waan laabanaya Safaaraduna- safaaraduna ayaa intay gudbiso waan noqonaya waan kuuri safaaraduna waan sheegtay inaan la laabanayo waaga markaasaa lagu diiwaan geliyey in lagu celinayo aan markaasaa la diiwaan geliyey magacayga saddexan iyo goobta aan ku noqonayo iyo sawirkiiba laiga qaaday intana sidii la- safaarad ayamta loogu soo gudbiyey intana ayamta ay dhowaan u tegey waxaa tiri inaa safar baa idiga horreeyey baska sugaan salaantaas maantay barnaamijyadeedii dhamaanaya markaa waa gartay shaqeeyayaha iyaduna kaa qaadaysa ayontu waqtigaa liibiya soo gashay iyo gafaa xeradaa soo martay wixii lacag lagaa qaaday wixii dhibaataiyo tacaddi lagu geystay khadar xasan ibraahim oo ah kan shanaad ee qoys leh toddoba carruur ah waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisa tahriibka ay uga baxday ilaa siddeed iyo toban kun oo dollar oo u badan lacagaha la siiyey magafaha cabdikariim axmed xinif waa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ee somalilan waxa uu galka baarista u sheegay inuu hoos u dhacay qulqulka dadka ka tahriibaya somalilan waxaa jiray wakti laba kun iyo tobankii iyo wixii ka horreeyey ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii dhalinyarada tahriibisa ee saxaaraha iyo badaha maraysa ay xarka goosad ahayd oo tira dhaaf ay ahayd oo aan runtii ciidma deeshii karaynin oo aanay jirin ba waxaan odhan karaa guri somaliland ka mida oo aanay ciidi ka tahriibinin mabuu jirin baan filayaa hadduu jirana aad bay u kooban tahay laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaad moodeysay tahriibtu inay hoos u dhacday Eh, oo dhalinyaradu sidii hore u tahriibi jireen aanay u tahri- u tahriibin ama sidii hore ama noocyadii hore waayo noocyadii hore waxay ahayd noociyad eh, reer somaliland way ku yaraayeen xagga yaman inay maraan etoobiya mari jireen dabeedna libiya mari jireen eh, sudan bay mari jireen dabeedna libiya mari jireen saxaaraysii mari jireen halkaasay dabeedna doonyo ka raaci jireen wax ku dhintay wax ko- ka gudbaba dee way yeelan jireen intaa wixii ka dambeeyey waxaad moodaa inay aad iyo aad u yaraatay inkastoo dariiqyo kale ay furmeen hadda oo dariiqan eh, aad moodo inuu masaafo ahaan haba ka fogaado laakiin uu kaa hore ee mahlakada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo ah dariiqan mexico dadka maraykan u socda ee ladho gidaarey ka dhacaan dariiqaas u furmay isaguna wakti dhoweyto oo sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii sanadkan iminka dhammaanaya bartamihiisii xarkuhu goostay laakiin iminkaisna waxaad moodaa sababtaan uma garan karo inuu aada u yaraaday baad moodaa wa garta marka waxyaabaha ugu wacan ee hakiye ama yareeyey maxaa ka mid a waxyaalaha ugu ugu ugu badan ee hakiye waxaa ka mid a kow dee wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigeliyey dhibaatada ay tahriibtu leedahay dhalinyaradii tahriibtay oo waayahooda ka sheekeeyey oo wacyigelinta qayb ka noqday dhalinyaro badan oo markii hore tahriibkii noqotay oo ilaa laba kun iyo sideed iyo toban ilaa laba kun iyo sanadkan waxaa aanu soo celinay weliba laga soo celiyey dhalinyaradii tahriibtay ahayd anagoo kaashanay hay-adda iom waa shan boqol iyo labaiyo soddon qof weeye shan boqol iyo labaiyo soddonka qof waxaa loo abuuray maalgelin baa la siiyey ganacsiyaa loo abuuray meherada ay furteen ganacsiya wanaagsan bay wataan intooda badanna way u najaxday ganacsigii marka waxaa markay social mediaha iyo media kaleba ay ka arkaan dhalinyaro badanina waxay ku dhiiratay inay soo noqoto dhalinyaro badanina waxay waxay waxay ku dhiiratay inayna tahriibtiyo waxay ku fekerayeen ay ay iska joojiso waxaa kaloo ka mid a runtii dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka baxaan ka uruuri jiray inay shaqo raadsadaan ama shaqo inay waayaan oo loo furay waxaan mashruucan la yidhaha shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay kasoo baxaana la shaqaaliyo dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb bay ka noqotay yaraantii tahriibka ay ay inay is dhinto fursadaha loo sameeyey dadkan markii la soo celiyey ii sharax
haruun fursadaha loo sameeyey waxaa ka mid a iminka masalan oo kale dadkaas shanta boqol iyo laba iyo soddonka dhalinyaradii libiya laga soo celiyey waxaa loo sameeyey fursado ganacsi oo ganacsi baa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyey laba kun oo dollar soo ganacsi uga abuurto ganacsiga asaasiya waana intooda badanna way u najaxday waxaa kaloo jira dadkan yeman laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa lix bilood oo kale ayaa la masruufaa oo lacag la siiyaa oo raashin la siiyaa qaarkood oo waxyaalahan sheltarka iyo waxyaalaha noocan la siiyaa waxaa kaloo jira oo iyana dee qaybka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dowladdu markii mashruuca furtay ayaguna runtii qayb ka noqday in ay ay ay shaqeeyaan oo tahriibtii waxay ku fekerayeen iyadoo ay ka yaraatay
iskuullada ama goobaha waxbarashada waxaan maqlay dad ku dayda macalimiintooda oo tahriibaya dad dabcan dee asxaabtooda dad ku dayan iyo aada bay u badan yihiin wax wacyigelina dowladdu ka samaysay iskuullada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinayo haa annaga hay-addeedu ama xafiiskan aan mas-uulka ka ahay iskuullada iyo jaamacadaha mid walba ugu tagaa wacyigelin bay sameeyaan tahriibkay dadka kala hadlaan aad iyo aad baa loo wacyigeliyaa waxaa kaloo yeelan jira dad iskood isu xilqaamay oo reer somaliland oo iyaguna tahriibta aad uga hadla ama munaasabad ay ku talagaleen ha noqoto ama munaasabad un markaa u muuqatay ha noqoto ku talagalay baa jira marka waxaad moodaa tahriibtu inay tahay ahayd afa guud dadku si wada dhadhamiyey guri walba ay gashay dabeedna cid waliba go'aansatay waxay ka qaban karto inay ka qabato marka wacyigelintaasi way jirtaa guud ahaaneed dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacagaha faraha badan laka qaato oo la ii sheegay inay meelo kala duwan joogaan hadday somaliland hadday soomaaliya ta muqdisho etoobiya ilaa ay libiya ku dhammaadaan dadkaas iyaga maxaa laga qabtay dad xukunno lagu riday ma jiraan inta la qabtay ha way jiraan dad iyo gaadiid xukunoo lagu ridayba way jiraan xagga somaliland way jiraan waxaana jira xeer dhowaan golayaasho ay meel mariyeen oo baaskareeyeen oo madaxweyne saaxe oo dhaqan galay oo lagula dagaalamayo tahriibta iyo tahriibiyayaasha dadka dadka iibiya loo iibona dad bay kala iibinayaan lagula dhaqmayo lagula macaamilayo qaar badanna lagu fuliyey dhaqangal la-a baa jira marka runtii awood bay saartay dowladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato maamul goboleedka puntland waxa uu ka mid yahay degaanada ay ka tahriibaan dadka ugu badan ee soomaalida iyo etoobiyankaba isugu jira kuwaasi oo gaara yeman kadibna waddamo kale uga sii gudba mid ka mid ah dadka ka tahriibay boosaaso bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo labayo labaatanka waa suldaan axmed maxamuud oo markii hore u safray yeman haatanna ku sugan libiya arrintaasi oo muujinaysa sida ay isugu xidhan yihiin magafayaasha ku kala sugan waddamo kala duwan dalka baaristu waxa uu waraystay axmed maxamuud dhuuxyare oo ah aabbaha suldaan oo ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa video baa laysoo tuuray wiilkaas isaga oo la dilaayo oo la garaacayo dabadeedna cod baa laysoo dubay waxaa la yidhi wiilka wiilkaagu waakaa wuxuu jiraa libiya magafe ayaa haysta waxaa lagaa doonayaa lacag waxay tahay shan boqol oo dollara ka bacdi waxaan sameeyey ummadda soomaaliyeed oo walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan maadaama aan ahay aaba soomaaliyeed camalna aan haynin markaas ka bacdi ayaa ummadda soomaaliyeed oo walaalahaya dal iyo dibad baha joogeen aad baan uga mahad celinaya iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray dadkaas baa markaas wiilkii lacagta iisoo dibinaka saaray waan dhiibay wiilkii waa ka saaray caafimaad belibeli baa la geeyey shan bilood ayuu wiilkii joogay caafimaadda aan ku biiraynay ka bacdi waxaa la geeyey habeennimaa loo soo dhacay wiilka askar baa usoo dhacay isagii dhalinyaro uu ku jiro waa la qaaday muddo shan bilood hadda raadinayo la-ayn geelasha libiya meeluu ku xiran yahay waa garan weynay tii bishaa ku dhacday waa la qaaday wiilkii meeshii waa laga saaray waxaa la geeyey meel dhaktar ah dhaktarkii ayaa muddo shan beri hayay daawo i c b ayaa la siiyey wiilka kalfoofa colfiid uu iisoo galay wuxuu aab waxba kaa qarinaa kusaayaa wiilkii gacmihiisi iyo lugihiisii oo dhuudhuusay wejihiisu aadan garan beerihiisii aniga aaba soomaaliyeed baan ahay aan maanaan dadka baamudada aan waxba haysan marka saas ayaa arrinta u dhacday ummadda soomaaliyeed oo walaalahayna waxaan u sheegayaa caruurahooda tahriibaya in libiya ay xumaatay maanta aan cidnana ka gudbi karin ay lugooyo tahay ciyaaradan ka socda iska cararaaya waalidkoo dibaaya waxaan ka codsanayaa dhalinyarada soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkoo dhibka ka daayaan libiya waabaa laga gudbi jiray oo looga tahriibi jiray yurub haddase waxa weeye qofka markiisa oo laba jibaaran ama saddex baaran markii laga qaado baan weliba lasii daynin jeelasha lagu sii haynayaa axmed maxamuud dhuuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha jirdilkaasina uu u horseeday caafimaad darro waxaa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta badda lacagtii doonta waa dhiibnay habeenkaa markaa raafayo jeelka geeya wuu isku dayey inuu badda ka gudbo laakiin nasiib wanaag waa la xiray jeel baa la geeyey jeelkiibuu kusii xanuunsaday dilkii magafay ayaa kusoo baxay baa la iska qaaday oo xeradii askarta intay iska qaadeen meel dhakhtara ku tuureen dhakhtarkiina shanberi buu hayay daawadiisa c b da buu siiyey wuxuu magaaladu geeyey asagoo tiif bisho qaba neeftuna qaadayso sidaas wiilka xaaladaas sugan yahay ka dhibkaasay leedahay tahriib suldaan axmed maxamuud oo saddex iyo labaatan sano jir ah waxa uu weli ku sugan yahay dalka libiya axmed maxamuud dhuuxyare waxa uu muujiyey inuu jeclaan lahaa wiilkiisu inuu kusoo laabto soomaaliya hase yeeshee go-aanka kama dambaysta ah uu isagu iska leeyahay maryan yaasiin xaaji yuusuf waa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta waxay galka baarista uga warantay gargaarka ay heli karaan dadka doonaya inay waddanka kusoo laabtaan sanadkan aada waxaan uga shaqeynay suudaan dadka siday oo dib dalka loogu soo celin lahaa marka inta ugu badan horta dadka soomaalida oo suudaan kasoo barakacay inta ugu badneed hore dad waxay ahaayeen u baahan safaaradda inay boordarka keliya ama maxaa la xuduudda inay dhaafiso marka inta ugu badan dadka ayaga issoo daberay maasha allah waxay dhahayeen anigoo isdaberi karnaa ee dadka aan u baahnayn wax siiya marka ilaa iyo adi kun iyo laba boqol oo maxaa laa muwaadiniin soomaaliyeed ayaan aan kasoo noqnay wadanka suudaan taasoo ahayd shaqo oo dowladda soomaaliya ay hogaaminaysay xafiiskeena oo hadda ka tirsan madaxtooyada qaranka iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaana adiga charter flightyo badanaan aan u ijaarnay qaarna un-ka anaga aan caawiyey ilaa iyo hadda marka haddaan sanadkan ku daro waxaan dalka dib ugu soo noqnay ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol muwaadiniin oo soomaali ah marka dadkan hadda aan ku sheegay hay-adda iom iyo u n s r ayaa laba barnaamij maxaa la dhahaa mid ahaana u n s r mid more emergencyga aho qofka adiga markuu soo degto ilaa iyo lix bil camal maxaa la dhahaa cash support la siinayo iomna waxay usoo waxay u diyaarinaysay adiga wacyigelin iyo shaqo abuuris marka business plana qofka loo suubinayay dhalinyarada inta ugu badan waxay rabaan bajaaj ama taxi in loo gado si ay ugu wada shaqaystaan mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa hay-adda i o m waxay sheegeen in soomaalida kusii qulqulaysa wadamada libiya suudaan iyo yemen ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan kuwaasi oo halis ku ah naftooda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo